bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinnimo isniin ah taariikhduna ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada warka raadiyo wardheer oo dhan qarax aad u xooggan oo laga maqlayay inta badan degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir ayaa maanta waxay uu ka dhacay gudaha degmadaasi iyadoona qaraxaasi u ahaa mid loo adeegsaday miinooyinka rumuud kontaroolka lalana eegtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ku geeriyooday xildhibaankii lala egtay oo lagu magacaabayay allaha u naxariistay isxaaq maxamed cali halka xildhibaan kale oo la socdayna uu ku geeriyooday uu ku dhaawacmay waxaana sidoo kale jiray khasaarooyin kale oo ka soo gaaray dad rayid oo halkaasi ka agdhowaa qaraxa kadib ayaa goobta waxaa soo gaaray maamulka degmada xamarweyne ee dhowaan la wareegay xilkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adaha amniga qaranka sida booliska iyo nabad sugidda soomaaliya ayagoona halkaasi ka sameeyey baaritaano lagu raadinayo ciddii ka dambaysay falkaasi maanta lagu qaarijiyey xildhibaan isxaaq maxamed cali oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya degmada xamarweyne gaar ahaan sarta loo yaqaano fiisha kuweerna kasoo horjeedka bangiga assalaam soomaali waxaa gaari loogu xereeyey xildhibaan magaciisa uu yahay maxamuud cali dhuux oo uu gaarigaasi watay iyo isxaaq maxamed ibraahim riinow ayaa waxaa looga xeray isxaaq maxamed cali riinow oo watay gaarigaasi ayaa miino looga hoos xeray gaarigiisa laba saaci bar markay ahaydna gaarigu waa u qarxay qaraxa meesha iyo sidoo kale waxaa meesha ku dhaawacmay laba shacab ah oo meesha mid wax ku gadayay shidaal iyo mid meesha marayey xildhibaanadana midkooda hadda ayaa waxaa naloo soo sheegay inuu dhintay xildhibaankaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa isxaaq maxamed ibraahim riinow allah u naxariisto waxaa dhaawac ah maxamuud cali dhuux isagana oo hadda isbitaalka ku jiro waxaa meesha yimid ciidankii miina baarista ahaa runaantii waxay ka sameeyeen baaritaan xooggan ilaa iyo hadda ay ku sugan yihiin baaritaan xooggan ayaa la wadaa raggii qaraxaas geystayna waxaan ilaa iyo hadda lagu jiraa boroseyskii lagu soo qaban lahaa waxaana falkaasi si adah u cambaareeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo dhammaantood tilmaamay in falkaasi uu yahay mid laga xumaado argagaxna loogu beerayo shacabka soomaaliyeed waxayna tilmaameen in gacanta lagu soo dhigi doono dembiilayaashii falkaasi ka dambeeyey dhanka kalena midowda afrika ee amisom mas-uulka ugu sarreeya maxamed saalax al nadiif ayaa waxaa uu tilmaamay inaan loo dulqaado doonin weerarada noocaas ee mar walba lagu waxyeeleynayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxayna sheegeen dhankooda midowda afrika ama amisom inay ka hortegi doonaan falalka guraacan ee lagu haya baarlamaanka soomaaliya mudanayaashiisa dhanka kalena mas-uuliyadda falkii maanta lagu qaarijiyey isxaaq maxamed cali ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab ayagoona tilmaamay inay ayaga ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasina ay lahaayeen waxayna sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan falalka qaraxyada ah ee lagu bartilmaamaysanayo mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya dhanka kalena wararka naga soo gaaraya degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegayaan in nabadoon caan ka ahaa degmadaasi maanta halkaasi ay ku qaarajiyeen kooxa baskoolada ku hubaysan allaha u naxariisteed nabadoonkaasi ayaa waxaa lagu magacaabi jiray caamir cabdirashiid waxuuna ka mid ahaa dadka sida aadkaa looga yaqaana gudaha deegaanada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo kooxahan hubaysan ayaana dilka markay geysteen kadib halkaasi isaga baxsaday waxa ka dhaceen xaafada calale gaar ahaan xirkada dahabshay ama agagaarka saldhiga booliska waxaana yani meeshaasi ay dhalinyaro hogaanjireen mid ka mid ah odayaasha dhaqamada beelaha degay magaalada kismaayo waxaana arrintaasi ilaa iyo hadda noo soo qabtay dad badan oo ciidamada askarta ay u soo qabteen kiisaskaas dhalinyaro badan oo indhaha ka duuban markaas waxaana arkay iyagoo sanadkan dheer ku jira dhalinyarahaas oo tuban saldhiga booliska ee magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyay aan ka helayna degmada kismaayona waxa ay sheegayaan in halkaasi goobtii uu falka ka dhacay ay soo gaareen ciidamada maamulka jubba kuwaas oo baaritaanna ka sameeyey nawaaxiga falkaasi uu ka dhacay gacantana waxay kusoo dhigeen tiro dad ah kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen falkaasi dilka ah waxaana magaalada kismaayo saldhigga booliska ka soconaya baaritaan lagu sameynayo dadkii lagu soo qaqabtay howlgalkii ka dhacay kadib dilka halkaasi waxaana la sheegayaa in dadkaasi baaritaano lagu samey doono cid waliboo lagu helana fal dembi ah la gey doono doona sharciga hortiisa halka kuwa kalena dib loo sii doono xuriyadoodii falalka dilalka iyo sidoo kale weerarada qorshaysan ee magaalada kismaayo ka dhacaya waxay ahaayeen muddooyinkii lasoo dhaafay kuwo sii kordhayay xilli dhowaan halkaasi uu ka soo laabtay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminayo kuwaasoo muddo isbuuca ku sugnaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya qayba ka mid a deegaanada maamulka puntlandna waxa ay sheegayaan in ciidamo ka soo goosatay maamulka somalilan ay maanta isku soo dhiibeen ciidamada maamulka puntland kuwaasoona haatan la filaya saacadaha soo aadan inay gaaraan magaalada garowe ee xarunta gobolka maamulkaasi wararka laga helaya deegaanada ay isku horfadhiyaan labada ciidan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo wata gaadiidka dagaalka iyo hub ay ka soo goosteen dhinaca maamulka somalilan ayna ku soo biireen dhinaca maamulka puntland kuwaasoona la sheegaya saacadaha soo aadan in lagu madalsan yahay in lagu soo dhoweeya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland halkaas oo haatan ay ka soconayso qabanqaabo xoogan oo lagu dalleeyahay soo dhoweynta ciidamadani kasoo baxsaday maamulka somalilan wararka gaara wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadani soo goostay ay asal ahaan kasoo jeedaan gobolada sool sanaag iyo cayn halkaasoo maalmihii lasoo dhaafayna gacan ku-hayntooda muran aada u xoogane uu ka taagnaa iyadoona ay isku hayaan maamulo saddex oo kale ah somalilan puntland iyo sidoo kale maamulka qaatumo oo asigu deegaanadaasi asal ahaan kasoo jeeda ciidamadan ayaan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambaysay inay kasoo goostaan maamulkaasi welina waxwara kama soo bixin dhinacyada somalilan iyo puntland ee ku aadan ciidamadani kasoo goostay dhanka somalilan ee kuna biiray dhinaca puntland waxaana saacadaha soo aadani la filayaa in labada dhinacba ay ka hadlaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer taliska ciidamada amisom ee ku sugan soomaaliyana waxay ka warbixiyeen hakadka ku yimid howlgalladii ka soconaya gobolada dalka soomaaliya kaasoona ku aadanaa la dagaalanka ururka al-shabaaba korneyl cali aadan xumed afhayeenka ciidamada amisom ee ku sugan dalka soomaaliya ayaa waxa uu mar uu waraysi siinayay idaacadda laanta v o eda ee afka soomaaliga waxa uu tilmaamay in howlgalkaasi hakadka ku yimid ay qayb ka tahay dib u dejin loo sameynayo goobihii lagala wareegay ururka al-shabaab dadkii ka barakacay kadibna howlgalka dib uu u bilaabo doono waxuuna sheegay in deegaanada haatan farakutiriska ay kaga harsan yihiin dalka soomaaliya ururka al-shabaab dhowaan ay gacanta ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya soo geli doonto marka hore amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed tallaabadii ay qaadeen waxaa la arkayaa inay ka go-an tahay inay nabadgelyada soomaaliya qaybtan aan joogno sidii ay dhaqso ugu soo celin lahaayeen haddana mid baa hor imanaysa oo oo duruufta markaasi shacabka tallaabada marka hore loo qaado kolba meeshii shacabku uu ku badan yahay ee magaalooyin waaweyn kolba sida loo soo gaadhayo waxaa jirta duruuf meesha imanaysa oo odhanaysa shacab qaxay shacab soo dhibaatooday gurmadkii bani aadamnimo iyaa isaguna meeshii challenge noqonaya oo dadka yar hakinaya taa midaan ahayn oo maanta hakinaysa horo markaasi nabadgelyada halkaan iminka joogno iyo halka aan rajeynayno mid joojinaysa uma malaynayo wax kale jira waxaa maalintii labaad galay shirkii shirweynihii amniga looga hadlayay ee ka soconaya magaalada muqdisho kaasoona maalintii shalay ahaa si rasmi ah kaga furmay gudaha magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka kala socota gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxaana ku helinaya hay-ado dhowra oo arrimaha amniga dalka soomaaliya uu quseeyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaana u badan ka qaybgalayaasha shirkani ka soconaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoona diiradda lagu saaraya intiisa badan ka hadalka xaaladda amni ee dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maalintii shalay ah shirkaasi furayna waxaa u tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya hadafka koowaad uu yahay in la helo amni laysku hadlay karo kaasoona ah buu yidhi madaxweynaha sidoo uu sheegay furaha nolosha qofka bini-aadanka ah dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku amray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaalida in gacanta lagu soo dhigo guddoomiyihii hore ee degmada balcad kaasi oo u tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya dagaalka dhanna uu ku kacay ka gadaal markii ciidamo ka tirsan dowladda uuna kusii wajahnaa dhanka iyo degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe weerar qorshaysan uu ku qaaday kalena wareegay hubkii iyo sidoo kale gaadiidkii ay wateen waxyeelana gaarsiiyey ciidamadii dalka ciidamadii booliska soomaaliyeed ee halkaasi kusii wajahnaa waxa uuna tilmaamay dadka caynkaasi ah in dowladda federaalka tilaabo ay ka qaadi doonto munaasabad si heer sara loo soo agaasimiye oo habeennimadii xalay ahaa ka dhacday xarunta kumeel gaarka ee maamulka gobolka banaadir ee ku taala degmada hilwaa ayaa waxaa looga hadlay sidii loo dardargeli lahaa xaaladda amni ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho munaasabadda uu soo agaasimiyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sareeye guute xasan maxamuud xuseen muungaab ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin dhowra oo ka kala socotay gobolada dalka soomaaliya oo lagu casuumay munaasabadaasi waxayna mas-uuliyiintii goobtaasi ka hadashay ay ballan qaadeen inay kala shaqay doonaan dhanka amniga maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka oo hadlay ayaa waxaa u tilmaamay in maamulka bedeli doona maamulkiisa uu noqon doono mid ay soo doortaan shacabka soomaaliyeed ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxa uuna tilmaamay intaasi ay ka shaqay doonaan maamulkiisa tan iyo markii gudoomiyaha gobolka loo magacaabay ayaa waxaa jiray isbedelo dhowr ah oo ka jiray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona la dhihi kala boqolkiiba lixdan waxaa dib u soo laabtay amnigii caasimadda soomaaliya waxaana yaraaday waxyeeladii iyo sidoo kale faldambiyeedyadii inta badani ka dhacayay qaybo ka mida gudaha magaalada muqdisho ciidamada amniga ee nabad sugidda soomaaliyana waxay gacanta ku soo dhigeen laba dembiile oo ka dambeeyey dil dhowaan loo geystay gabar ka mid a gabdhaha ka qalinjibiyey jaamacadda soomaaliya university taasoo xilli habeenna gurigeeda ay ugu galeen kooxahaasi dabadeedna ay kala baxeen dilna ay ugu geysteen meel aan sidaas ugu fogeen gurigooda oo ku yaala xaafadda carafaad ee degmada yaaqshiid hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaana baaritaano maalmihii lasoo dhaafay ay ku sameynaysay nawaaxigaasi waxay ku guulaysatay inay gacanta kusoo dhigto laba dembiile oo ka dambeeyey falkii lagu qaarajiyay allaha u naxariistay gabar magaceeda lagu magacaabi jiray aniso taasoona ay kooxahani si aan xandarra ugu dileen gudaha degmada yaaqshiida dembiilayaashan lasoo qaqabtay ayaa qirtay dembiga dilka ee ay u geysteen gabadhaasi waxayna tilmaameen inay ayaga ka dambeeyeen falal kale oo dil ah oo ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada hilwaa waxayna tilmaameen in ay dembi dhaaf weydiisanayaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayna ka dalbanayaan in la cafiyo maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in maxkamad la soo taaga raggani dembiilayaasha ee ka dambeeyey falalka dilalka ah ee ayaga qirteen waxaana lagu wadaa in xukunno kala duwan ay mutaysan doonaan iyadoona inta badan dadka lagu soo qabto falalka dilka ah dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya hore go-aan ay kaga gaartay kaasoona ah dil toogashaa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh